idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga ayaa waraysi gaara la yeelatay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya cabdi faarax shirdoon oo lagu naanayso saacid ra-iisul wasaaruhu waxauu ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin barnaamijkiisa siyaasadeed iyo siduu wax uga qaban lahaa ammaanka dalka isagoo sheegay in dadweynaha soomaaliyeed ay xalinta arrinta amniga ay gundhig u noqon doonaan wariyaha v o eda zaare cabdixmed oo washington joogta ayaa ra-iisul wasaaraha waraysigan la yeelatay waxayna marka hore weydiisay dareenkiisa ku aadan xilkan loo magacaabay
in la igu casuumo inaan u khidmeeyo dalkayga iyo dadkayga waana uga mahadnaqahayaa madaxweynaha inuu igu karaameeyey in iyada oo anigu badbaadiyo badbaadintaan u taagnahay sida aan lainkayga siyaasadda uu yahay anaa huba malaayiin dad soomaaliyeed oo maanta badbaadada u taagan inuu iga xusho waa uga mahadnaqahayaa taasina waxay isii gelisay dareenkayga farxadbay ku dartay taasna waxaa iyaduna sidoo kale aada ay farxad gelisay shucuurta dadka soomaaliyeed igu soo dhaweeyey dhammaan intaas oo dhan marka laysku daro waa faraxsanahay diyaar baana awalba intii aan ahaa ka badan hadda diyaar baan u ahay inaan u khidmeeyo dalkayga iyo dadkayga fursadda meesha ku jirtaana waa taas ee ma aha fursad kale oo ka baxsan intaas sidaasaa marka keenaysa dareenkayga inuu sareeyo waa tahay mudane prime minister ahmiyadda maxaad siinaysaa muddadan aada xafiiska joogto ama inta aada ra-iisul wasaaraha ka tahay dowladda soomaaliya
mahadsanid ahmiyadda waxaan siin doonaa lixdii qodob oo lagu qeexay barnaamij siyaasadeedkii uu baarlamaanka kasoo jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga lixdaas oo ay uga horeyso amniga ay ku xigto dib u heshiisiinta qodobo sidaas u taxan ilaa iyo iskaashiga caalamiga ah oo lahor oo la hormariyo loona dhigo si dadka iyo dadka soomaaliyeed u shaqaynayo qodobadaas oo haddii loo baahdo wadatashi dheer inta lasii geliyo wax lagu kordhin karo mudnaanta waxaan siinahayaa waa kuwaas horeyna waxay ugu jireen lineka marka waa kaas meesha aan aniga sida gaarka hamiga usiin doono shaqadaasaa lasii ballaarin doonaa lasii wadi doonaa caqligii kaloo soo dhashana intaa laguma ekaan doonee waxay ku e waxaa markasta lala akrin doonaa duruufta la marahaya siday u eg tahay ayaa ajendaha jiraana u ekaan doona waa tahay golaha wasiirada ee aada soo dhisayso waa hadalhaynta ugu badan waayadan gudaha soomaaliya iyo dibaddaba gola wasiiro nooceeya ayaad filaysaa inaad soo dhisto
dabcan waxaa maanta jira waayo aragnimo tiro badan oo la helay muddadii labiyo tobankii sano u dambeysay oo dowlad xoog noogu shaqaysa ay noo ay nagu adkaatay dabcan saas aan u dhaho sidaa la aligeed waxaan soo dhisi doona dowladda aan soo dhisi doonaa dabcan waxay noqon doontaa dowlad kooban karti leh dad la aamini karaa ay ku jiraan aqoonna leh una una una geysan umuuraha hawlaha iyo dadaalka dalka iyo dadka lagu horumarinayo waxaanu ka taxadari doonaa dawlad baahsan oo aan lahayn lana kartida loo baahan yahay ayaanu ka taxadari doonaa inaanan marnaba keensan isbedelo badan oo intaas ka badanna way ku jiri doonaan oo hadda aan ama sahal loo xusuusan karinin hadiidaba amase aysan lawada in la wada taxaa aysan muhiim ahayn waxaan hubaa dowladani inay ka bedelaan doonto sida qorshahayadu yahay dowladihii hore kuna aadanaan doonto hawshooda waa tahay waxaad sheegtay inay ka duwanaan doonto dowladihii hore golo wasiiroo dhisan ayaa wakhtigan jira inkastoo wakhtigooda uuba sii dhammaanayo golahana wasiirada miyay soo noqonayaan mase wax wada cusub oo hadda bilow ah ayaad keeni doontaa
arrintaas ayada ah hadda inaan horay uga sii faalloodo ma rabo oo aan qof soomaaliyeedoo awood leh ama rajo leh aan rajadiisa baabi-iyo waxaan hubaa oo aan kusoo koobahayaa golo wasiirada oo kooban oo karti leh kuna aadanaan kara hawsha loo ig dhinaca ammaanka haddaad eegto maxaad is leedahay waad ka bedeli doontaan adiga iyo xukuumadaadan cusub
waxaanu ammaanka dib u eegi doonaa qorshihii ammaanka oo yaalay dabcan waanu tafatiri doonaa waxaanu u dhigi doonaa si kaga dhow duruufta sidii kii hore ahaa ugu yaraan aragtidayda intaas baan ka helahayaa laakiinse waxaan mudi doonaa dadka iyo iyo ammaankooda mas-uuliyaddaas in dadku wax ka qaato baa si gaara aan u arkahayaa maxaa yeelay duruufta maanta la marahayo haddaan dadku ammaankiisa qeyb ka noqon hadduusan isdifaacisa qeyb ka noqon maanta dadku marahayo kuma filaan karto ciidan dowladeed ama ciidan noo soo gurmaday marka ammaan isku dhaf ah oo lagu s lagu invite gareeyo ayna ka qayb qaataan dadka oo nuxurkiisuna uu noqdo mid mid ku dhisan duruufta ammaan noocaas ahaanu ka fakaraynaa insha allahna waa noo hirgeli doonaa waa tahay e waxaa jira heshiisyo lala galay e somalilan oo kale oo kaa horreeyey marka heshiisyadaasi sideed u ambaqaadi doontaa somalilan waa soo dhaweyneynaa barnaamijka siyaasadda aan ka leenahayna waxay noqon doontaa siyaasad cad oo dib loo qeexi doono kuna dhisan barnaamijkii hadda ka hor madaxweynaha iyagu uu qeexay oo la xiriirtay inaan aysan dhici dooninin wax nabad ka baxsan aysan dhici doonin aan gacan maroojis aysan jiri dooninin nabad iyo israbid baa horay waxaa ugu yimid midnimadii waxaa nabad iyo israbid raalli laga yahay ahayna israaca maanta kuma imaan doono marka dariiqa aan u mari doonaa waa kaas waa soo dhaweyneynaa dis processka inay qeyb ka yihiin somalilan wax sanna soomaaliya oo dhan baan u rajayneynaa way hagaagi doontaa mana rajaynahayo marka spiritka noocaas oo kalea ay ay u taagan tahay wada hadal iyo heshiisiin dadka soomaaliyeed u dhexeeya wax wax dhima inuu dalin doono u malayn mahayo waa tahay e ciidamada amisom waxa ay la wareegeen dhul fara badan oo soomaaliya degmooyin waaweyn iyo gobollo intaba ee way sii baahaysaa awoodoodu waxa ay sheegeen saraakiisha amisom in ciidamadoodu aysan ku filnayn marka loo eego dhulka faraha badan ee ay sii qabsanayaan e marka ma waxaa idiin qorshaysan inaad ciidamadii qaranka soo abaabushaan ood soo dhistaan oo hadda soo kicisaan mise dhinaca kale ciidamo hor leh oo ka imaanaya waddamada afrika ayaa jiri doona su-aashaas waxaan jeclaan lahaa marka dowladda la dhiso inaad iweydiisid markaasaan waxaan kuu sheegi lahaa hadda anigu waxaan ahay shaksi la magacaabay dabcan waa u tala badsan lahaa waxaana ka soo saari lahayn wax ku aadan sida aad wax ii weydiisay oo la taaban karo yaanan ka hor dhicin aan sugno inta dowladdu imaanayso markaasaana si buuxda uga jawaabi doonaa arrin waa tahay ugu dam maa concernka ah waa tahay ugu dambeyntii magaalada kismaayo dhowaan gacanta waxa ay ku dhacday ciidamada dowladda ururka raaiska amboni iyo sidoo kale ciidamada kenya o amisom ku socda oo ciidamadii amisom ka socday ka mid a e marka arrintaasi kismaayo maxay kula tahay arrintaasi waxa weeye guul iyo wax aada loo soo dhaweeyo oo farxad leh oo ummadda soomaaliyeed usoo hoyatay bal in allaale intii ka qayb qaadatayna waxay guteen dal qaran ciidamada ajnabiga ah oo gacanta lagu siiyeyna waxay kaalmeeyeen minilada soomaaliya ay u taagnayd dowlad soo celinteedii waanu soo dhaweyneynaa arrintaas ayada ah waxaanuna ku dari doonaa qabashadu kuma ekaan doontee sugidda ammaanka oo asna ciidanka ilaahay si degdega u raaci doona ismaanyo waxa weeye arrin aynu soo dhaweyneyno dhammaanteed kaasi waxa uu ahaa cabdi faarax shirdoon saacid ra-iisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu warramayey waryahayga zahre cabdi axmed dhegeystayaal waraysigaasoo dhammaystiran waxaad ka heli karaysaan website-kayga somali v o com waxaad sidoo kale ku dhegeysan doontaan barnaamijyadeeda soo socda ee ay galabta ugu soo horeyso